الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الوصية بالجار والإحسان إليه dardaarankii la ysu dardaarmayey jaarka iyo samafalka jaarka loo samafalayo taas buu baabkeedii yahay kale axaadiisan jaarka kuba tacalluqsan qeyb kaba mid ah dee horeynu kitaabka ugu soo aragnay oo axaadiisii ama ikraamkii la is-amraya amarkii la isfarayay in jaarka la karaameeyo in loo ixsaan falo axaadiis iyadna ahayd ruuxaan jaarkiisu dhibtiisa ka badbaadin inaanu iimaan lahayn oo kale ama aanu janno galahayn bal kuwaasi way inoo horreeyeene bal qeyb uunbaa imika halkan inoogu imanaysa wuxuu uhi markaa musanifku xadaثanaa qutaybaة bnu saciidi can malik bni anasi xa waxadaثanaa qutaybaةu mxamed bnu rumxin can ilayth bni sacdi xa وxadثna abubكر بن أbي شhaybta qال xadثna cabdة ويزيد بن هاrوna kulهm عan yaحyى بن سعيid xa وxadثna محamed بن المثنى وlفظ lahu qال xadثna cabdالوهاabi yعnي الثqفية qاla samعtu yaحyى بن سعيidi أخbarnي أbu bكri bal drqdan badan u sheekhu raximah الlahu taعaalى xadiidka inoogu soo naqliyey kolley waxay ku kulmaysaa yaحyى بن سعيid الأnصاrي weeye maha qadaan waa ansaari waa balmatalan markaasna dee layth ibnu sacad iyo malik ibnu anas iyo yaziid ibnu haaruun iyo cabdat ibnu sulaymaan iyo cabdulwahaab athaqafi intoodaas weeye ayaa dhammaanba xadiidka ka wada warinaya yaxya ibnu saciid waa kan yaxya ibnu saciidna sanadkiisii oo wuxuu ihi markaa yaxya أخبرني أبو بكر وهو بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول bal koley dadku waa dadkii inoo horeeyey kitaabkeennana kuba badnaa bal dhammaadna waa dad wadaa culimo iyo a'imo ahba weeye dadku abubakarna waa kan sheekhu inoo dhameeyey oo wuxuu hi waa abubakr ibnu moxamed ibnu camr ibni xasm magacuu leeyoo kalaynu haynaa maba jirto waana nin sikaaru taabiciina madiinana qaadi kaba noqday bal ninkaas baa yaxya ibnu saciid waa isla dabaqa markaas min baabi riwaayati alaqraan bay noqonaysaa xadiidka warinaya markaa oo uu ka warinaya isaguna xadiidka wuxuu ka wariyey camratu bintu cabdiraxmaan iyadaa caaisho ka warisay caaisha waxay tidhi rasuulka ilaahay baan maqlay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xaalu ku qowlayo maa zaala kamuu suurin jibriilu jibriil yuusiinii inuu ii dardaarmayo biljaari jaarka najaarkii in la dhowro la ilaaliyo loo ixsaan falo taas inuu igu adkaynayo igu celcelinayo kamuu suurin xataa danantu ilaan u maleeyey annahu jibriil ayuwarisanahu dee isagu xaggiisa xukumka lama imanayo dee waa waxyiga loo soo dhiibe layuwarisanahu inuu dhaxal siinayo uu amrayo in dhaxalka lagu daro oo uu jaarku haddii jaarkiisa uu dhinto maalkiisio wax ku yeesho xadaanii bal waa dhowr xadiis oo isaga saasa unbaa imika baabka inooguba iman khaasatan horta maadaama labada xadiisee horean eegaynaa xadiidka abudar baan marka wuxu uhi xadaثnii cmr inaqidu qaala xadaثnaa cabdالcaزiiز bn abi xaazimi qaala xadaثanii hishaam bnu curwata can abihi can caaishaةa can الnabiyi slى الlahu عalayh waslama bimilih waa xadiidkii mid laba mid ah xadaثanii cubaydالlahi bn cmar alqawaariiriyu qaala xadaثnaa yaزيid bnu zurayci can cmara bni muxamadi can abihi abihi muxamed qaala mxamed bn zayd bn cabdالlahi bn cmar bn الkhadaab qaala samictu bna cumara waa awowgiye yaquulu xaalu ku qowlayo qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam maa zaala kamuu suurin jibriilu jibriil yuusiinii inuu ii dardaarmayo biljaari jaarka xataa danantu ilaanu maleeyey annahu isagu waa jibriil sayuwarihuhu inuu dhexalsiinayo i amrayo in la dhexalsiiyo bal kolley xadiis abudar baa inoo dambeeyo isaguna jaarka iyo dardaarankii laysu dardaarmayay ixsaankiisiiyo ikraamkiisa ah waxaa xadiidka inooguba sugan ama labadan xadiis ee jaarkii oo laysu dardaarmo ixsaan samafalkiisii xaqiisu weynida uu aada iyo aada u wen yahay iyo bal taasna way inooguba sugantaiyo samafalkaas loo samala fadligu u leeyahay macnaha xadiiskuna waxa weeye dee kolley lafdigu waa daahire sidii uu ugu celcelinayay jibriil jaarka iyo ikraamkiisa iyo ixsaankiisii in lagaba warhayuu ku celcelinayey ayaaba rasuulka ilaahay danigiisii ama dee uu kuba soo dhacay ama uu uba maleeyey ee adkeynta badan ee iyo celcelinta badan inay macnaha dee ay xambaarsantahay ama raacaya uu yahay inuu dhaxal yeesho oo u dhaxalkii wax kuba yeesho dee taasi may dhicin oo iyada jaarnimo layskumaba dhexlo haddii jiwaar iyo xilfi waqtiyadii sadr alislaam khaasatan mee hijrada bilowyadeedii layskuba dhexlayayna taasna markii dambe ee waa ulul arxami bacdum awlaa bacdum fii kitaabillahi soo degtaa iyada kii jiwaarka jiwaarka waxaan uga jeednaa xilfigii iyo de markaa taasna la joojiyey oo dee bal matalan suuratunisaa ay kuba sugnayd nasiibkooda siiyo kuwaas bal matalan tani waxa ay tahay waa xaqa weyne uu jaarku leeyahu kii jaarkiisaa ku leeyahay ta ugu horeysa waa wixii dhib ahayd in dee bal uu ka badbaado oo jaarkii waa taa xadiidkaaynu kuba soo maray wallahi laa yu'min intuu rasuulku ku celceliyey inuu yihi man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah waa dhibkiisa ka aanu jaarkiisu ka badbaadini imaan ma laha bal marka taasna lasoo dhaafo haddana dhibkii bal jaarka kaba imanayay in loo dulqaato loo sabro waa wax dee haddana martabadii kaba sii sarreysay ixsaankii jaarka iyo samafalkii loo samafalayo xadiidka dambeda waxyaalo jaanibkaasa uu inooguba imanayo bal taas baa axaadiidta inooguba sugan oo adigu waa adkeynta jaarka xaqiisa laba adkeynayo aada iyo aada laysugu adkeynayo iyo mansilada weyne uu kuba leeyahay marka la eego jaarku dee fi lislaam taas baa iyada axaadiisu inoo faa'iideynaya xdثna أbو كاmل الجحdري وإسحاq بن إبراhيم ولفظ لإسحاq qال أbو كاmل xdثna وqال إسحاq أخبرnا عبدالعزيز بن عبد الصمد العمي qال xdثna أbو عمران الجوني عن عبداللahi بن الصامت عن أبي dr أbو عمران iyo inta ka dambeysana koley أxاadiiث baabay aan dhaadheereen bay inu snadkan kusoo araragnay qeybtan wuxuu hi أbو dr الغفاrي qاaل قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم يا أbا dr أbا drw إdaa dabkta hadaad karisid marqة marq macnaha waa wax marq ka baxo hilibba weeye dee marq yeelanaya faأksir badi ma aha waa marqaa biyihiisa badi oo dee waxaa hilibkii badi lama odhan si hilibkii wax loo siiyo waxa dhici karta ruuxa inaanu dee waxa uu hayaaba gaari karahayn taasoonu awoodba uba lahayn shaygan aan qiimaa lahayn oo de waa biyihii oo la kordhiyo ayaa la yidhi badi dee mana aha kordhintani in aada loo badiyo wixiiba uu markaa noqdo waxaan macno lahayn oo maraqnimadii meeshii ay kaba baxdo ee waa qadar aan ifsaad ku keenahayna maraqii iyo maqsuudkiisii dee cidna wax lagaba siin karo haddaba intana wax qiimo oo ruuxii ku kordhayaana ma jirto iyada tan faaktir badi mara ma aha watacaahad ka warhayo bal ogow oo wax ka sii weeyaan oo ka gaadhsii jiiraanaka dadka jaarkaaga jaarkaaga bal waa lafdi riwaayo lafdi dambena waa kan oo wuxuu yihi muslim xadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana bnu idriisa waa imaamkii cabdullaahi qaala akhbarana shucbat waxadaثana abu quraybi qaala xadaثana bnu idriisa qaala akhbarana shucbatu in sanadku waa dee sheekha muslimun baa isbedelay kii hore abubakr ibn abi shaybu ahayna inta dambe waa islaam mid ka dambena waa abu qurayb taasba weeye wuxuu yihi markaa akhbaranaa shucbatu can abi cimraan aljawniyi can cabdillaahi bni samiti can abi darin qala anahu qaal ina khaliilii khaliilkay salى اllahu alayhi wasalam waa rasuulka ilaahay buu u jeedaa de waana khullo imika xaggii abidar a weeye rasuulka ilaahay saynu soo maray low kuntu mutakhidan khaliila waxa weeyaan waxaan de kayr rabbi waxaan la takadtu ababakrin khaliila waati aynu soo maree laakiin dee saxaabada xaggood weeye waa cidkay uba jeclaayeen bal maalan jacaylkiisna qalbigooda uu buuxiye waa rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qolooyin kaleo saxaabadna cibaarada way kaba cabireen haddaba aniga khaliilkay sala allahu calayh wasalam awsani wuu i dardaarmay oo wuxuu igu dardaarmay idaa dabakta haddaad karisid maraqan faakir maa'ahu biyihii sabadi oo bal yar kordhi si bal maraqan dee waxa weeyaan loogu intifaaco uma ndur eeg ahla beytin qoys min jiiraanika jaarkaaga kaba mida oo dee baahan faasibhum asiibo minhaa waa maraqadii ama wixii dee maraqii bimacruufin si dee macruufo xaggaas dee waa qadar iyagii laga yaabo ay kuba intifaaci karaanoo waxaa la isu hadiyeeyo bal maalan jaanibkaas dee ah waxyaalihii lagu yaqaanay dadku inay isuba hadeeyeen ama qadarkii la isuba hadiyeyn jiray walow taas aan macnaheedu aanu ahayn dee hadduu wuxuu yar yahay inuu ruuxu isu intuu yarayse iskaba daayo hore waa ti aynu soo marray laa taxqirana jaaratun lijaaratihaye bal adigu si macruuf ah wax kagaba asiib oo asibu minhu bimacruuf macnaa waa acdihim acdihi minhu shay-an siduu sheekuba inooguba fasiraya wax kaba mida si bal xadiidkuna kolley waxa weeyaan un dee axaadiistii ixsaanka iyo ikraamka jaarka ayuunbuu kaba mid yahay axaadiidkii ibnu cumar iyo caaishana waa ta aan sooba aragnay amarkan rasuulka ilaahay amray bal in la badiyo biyihii waa ta aan idhi oo qadar aan keenayn fasaad oo haddii dee la yidhaahaa bal ha la badiyo laga buuxiyo uno maraqnimadiiba meesha ay ka baxday biyo cadun uu noqdo dee aan cidbo kuba intifaacintii loo jeeday maaha ee waa qadar dee la kordhiyo ciddii kale bal maalan san dee rasuulka ilaahi sheegay ahla beyti min aljiiraanna wax laga gaadhsiin karo dee intifaacii maraqnimo loogu intifaacayeyna meesha uu jiro onu kuba fasahaadayn taasba weeye sad markaa horan idhinay hilibkii lama odhan waxa dhici karta ruuxa awooddiisu inaanay uba saamaxayn taas dee waa shaygan aan qiimo u ku kordhaya oo isaga saman iyo uu ku joogaya markaa aanu jirin baa la yihi kordhi amarka halkana su dee qordubi iyaa idhaahan waa calaa jihati nadb horta waa sunanimo jihadeed weeye ee maha ilzaam waana boorin layskuba boorinayo akhlaaqda teeda fiican iyo maxaasinteeda sababtu waxyaalaha caynkana waxaa kaba dhalanaya horta dee maxabo iyo ulfo way kaba dhalanaysaa ama manfaco in xaggan kalena dee haddii aan wax kaleba aanu jirin maraqi inay wax engegan oo qoyskani hayso oo waxay kuba qoysaan la-aayo khubsigoodii ama wixii ayay u noqonaysaa idan bay u noqonaysaa waxbay taraysaa taas oo kale inta culimadu yidhaahaana waxaaba weye dee arrintan waxaa kuba sugan dee arrinka aan sheegayo ulfo iyo maxaba way kuba sugan tahay xaajadii dadkan oo meesha laga yaaba inay kuba awdanto oo dee wax idaam ay uba noqotona meeshii way kaba dhalanaysaa arrin kalena way jirtaa o dee jaarkii kole dee aada isuguba dhow yihiinba urtii bal maalan waxaan la karinaya dabiikha iyo bal umuuraha caynkaasa haddii qoyskuna aanay waxaysan bal ay baahan yihiin oo kale iyo urtina ay gaadhayso waa wax dee bal maalan damac iyo hungurino gelaya bal iyaga taadina uguba sugnaanayo ruuxii dee aan wax alla wuxuu carruurtiisan yaryar ama ay taanba haddayin uu helayaaba aanu jirin uu helayaa aanu jirin raaixadan iyo waxaana ay kuba baxday isagiina dee culays weyn baa fuulayo iyaga ciyaalkii shahwadood iyo waxyaalahaas iyo doonitaankoodna ay kaceenbo bal markaa caynkaasa ixsaankii jaarka iyo kawarhayn iyo xaajada iyoiyo bal maalan oo lagu daafaco oo kale iyo maxabo iyo ulfo timaado oo kale iyo waxyaalaha caynkaas oo dhan ayaaba bal meeshii imanayo oo dee umuurahaasna way kuba daafacmayaan mafsaduna kolley dee way kuba daafacmaysaaye waa bal farid layna farayo arrinkan waana calaa sabiili bal maalan nadbi baan nidhi waana boorin adago calaa makaarim alakhlaaq iyo xusn alcishra iyo waxaa maxabada iyo ulfadu kuba xasilayso mafaasidda qaarkoodna ay kuba daafacmaysa iyo ta'adiga caynkaasi ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidka inaguba boorinayaa uu dee maaha abudarun cidu farayaaye waa dadkii guud ahaanba ama umadii baabu istixbaabi dalaaqati lwajhi cinda alliqaa'i wejiga furfuritaankiisa oo marka la kulmo ee dadkii lala kulmayay in weji faraxsan furfuran oo dee ay markaa farax kaba muuqdiyo imbisaad lagu qaabilo dadkii waa shay macruufa bal ajri iyo markaa sadaqay u noqonaysaa ruuxii ee bal taas buu baabkeedii yahay waa faridii jaanibka ama istixbaabkii jaanibkaasi xadaثanي abu qasaan almismaciyu qaala xadaثana cثmaan bnu cumara qaala xadaثana abu caamirin yacni اlkhazaaza can abi cimraan aljawniyi can cabdillaahi bni samiti can abi darin qaala qaala lilnabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu igu yidhi laa taxqiranna xadiidka raqam cusub oo aniga kitaab nuskhadaydan ku sugani ma jirto waa xadiidkii hore duruqdiisii unbuu qeyb kaba mida yahay walow dee baab u dhexeeyo baab dhan imika baab iyo cunwaan uba dhexeeyo dee shuraaxda ay tabiibkay laba yimaadeen xadiidka horeynu soo maray ayaa xadiid intan ka dheer ahaa culimadu isagoo mukhtasaro intaasana kutubta way kuba sugan tahay isagoo ay wada socdaan oo dee riwaayo keliya ay isku yihiinna waa iyaduna ay laba socotaa tirmidi iyo keyrkiiba way dhacdo macnaa isagoo mudawal ahaanna waa la wariyey oo labadoodan dee qeybtan ama intan iyo in ka badanba ay la socdaan isagoo dee ikhtisaarkaasna bal waxaan leenahay in markaa waa xadiidkii hore qaybihiisi iyo duruqdiisi ama dee waxa weeyaan in kaba mida uun bal sanadka intiisa dambena waa intii hore uune can abi darin qaala qaala lii annabiyu salى اllahu عalيه wasalam laa taxqiranna ha yaraysan min almacruufi waxaa dee shaygan xagga marka la eego daacada ah sharciga lagu yaqaano wanaagiisa shay-an waxba ha ka yaraysanin waxaa macruufkaa waxba ha yaraysan oo ujeeddadu ha yaraysanid yari aada yaraysato od leedahay waxaan wax saasa maaha ma ajri saasa ma laha ugama tegin ha ka tegin ee wixii hadduu macruufba yahay waxa weeye bal waxa dhici karta ruuxu niyada fiican uu laba yimi iyo jaanibkaas inuu ajriga uu kaba helaya kaba bato wuxuu isaga laba weynaa ajriga uu ka helayeyba uu kaba bato ee shayga macruufkaa waxba ha kaba yaraysanoo yaraysi aada yaraysatay daraaddeed ha ugaba tegin waxi waa macruuf waa daaca waa ajri ilaahay agtiisana mudaacaf iyo wax lalaalaabuu noqon xabad timiroo la sadaqaystaa buur oo kala noqoto sida xadiidka inooguma yimi ha yaraysanin ee ku dadaaloon walow an talqa haba noqdo inaad la kulanto shaygaa macruufkii akhaaka walaalkaa biwejin waa walaalkaagii islaamnimo biwejin dalqin weji furfuran oo xataa dee markaa layska hor yimaadee laysa salaamayo weji farxad iyo dee imbisaad kaba muuqdo oo lagu qaabilo ruuxii muslimkaa waa macruuf waana shay daaca waa shay ajriya ee xataa taa haba noqoto ajri iyo sawaabbaa kuugu sugan waa waxaad dee wax ku helayse ha yaraysanin xataa taa haba noqoto taasna bal markaa waxa weeyaan un muqaabalada dadkii lagu qaabilayo wejigaa furfurani wuxuu kaba mid yahay macruufkiibuu kaba mid yahay dee waana nooc waa kaa rasuulka ilaahayna leeyaha yaraysanina xagga riwaayada dalqin iyo daliiqin oo ya lagu kordhiyo iyo iyadoo daliiqin un la idhaha laabtan reeban la kasriyo intaba way inoogu soo wariyeenoo macnuhu waxa weeyaan un wejigaa furfuran ee munbasidka aho xadiidka ta inooguma sugani bal waa macruufka in waxa weeyaan samayntiisa la sameeyo la iskuba booriyo waxaa aniga cibaarada dhacday balkinane fiihi اlxahu calىa fadli اlmacruufi o xai iyo fadlina isma laha oo ima ku baabanisha ku dhufto markii hore maan baraarugina waa boorin macruufka fadligiisa la isku boorinayo kale waxay la tahay waa fiihi اlxahu calىa ficli اlmacruufi waayo imaku baabay ii muuqatay waa macruufka samayntiisa waxa la isku booriyaa waa samaynta dee fadliga ma fadligu waa dee sheegidiyo baa laga cabiraa iyo in laisu sheego ama laisku baraarujiyo waxaasay noqonaysaa fiihi اlxahu calىa imaku baabak calىa ficli اlmacruuf waa macruufka samayntiisa oo la isku booriyo iyo wamaa tayasara minhu wain qalla haba yaraadee wixii aan la yaraysan xataa dalaqat اlwajh cinda اliqa baabu استحbاaب الشhفاaعaةi فيma laysa بxarاami hada kani baabu اsتiحbاaب الشhفاaعaةi waa ergedii iyo شhafاacadii manaa dee cid loo ergeynayey loo shafaaco qaadayeyba marka wixii aan xaraam ahayn sheekha inooguma qayday oo de hadduu wani uu xaraam yahay iyada haddii ergeda laga galo iyo ruuxii waa dembi baabay noqonaysaa oo de waxa weeyaan bal dee suuraة النisa waata inooguma time shafaacadii shafaaco xasanaa iyo shafaaco sayi-a kii xasana lahaa ajrigeedii buu yeelan kii shafaacadiisu ama shafaacadii sayadahaydna kifli buu yeelan iyo wax wisirgeedii kamiduu yeelanaya san buu sheekhu uqaydaya ama dee shaarixuy ee bal waa shafaacadii fadliga ay iyo istixbaabka iyo bal dee waxyaalaha kuba soo arooray xadaثna abu bkr بn abi shaybata qaala xadaثna عaliي بn msiri وxfs بn غiyaasin can burayda bn cabdالlaahi can abi burdata can abi musa qaala anahu qaal wuxuu yihi abu musa aلأشcari kaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay wuxuu ahaa إidaa ataahu marka uu yimaado daalibu xaajatin xaaje mid doonaya waa ruux xaajo doonaya aqbala calaa julasaahi dadka la fadhiya ayuu xaggooda u soo jeedsan jiray uu soo qaabilayay faqaala wuxuu odhanayay ishfacuu anaa shafaaco qaada ergeeya rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee xaajadii loola yimaadaba waa fulinayay dadkuna dhibyaraan bay kusoo gaadhayeenoo xaajibka ninkiisa taagan ma lahayn dadka oo iska xijaabi jirayna may jirin ee ruux kasta anaa yar iyo weynba rag iyo dumarba dhib yaraan baanu xaajadiisa u gaadhsiin jireen laakiin dee dadkii kale la mid maaha waa guud ahaan tufarayo xataa rasuulka ilaahay isagii baaba le haddii dee ruux xaajo doonaya yimaado idinkuna de uu kaalmeeya xaajadiisa sidii looguma gudi lahaa shafaaco qaada faltu'jaruu macnaa waa laydinka ajri siin oo waa laydinka ajri siin xadiid koley bukhaariyo muslimba way wariyeen ishfacuu tu'jaruuna kolley waa lagu wariyey bal qordob isagu wuxuu marka hore yidhaahaaba sidii asligiisii muslimtaasi ay kuba sugnayd ishfacuu tu'jaru iyada taa haddii la yidhaahana wax dee marka la eego la yidhaaha aan tawjiihinna ma jirto oo shafaaco qaada tu'jaruuna jawaabtii dalabkan bay ku jasmisan tahay ee kolleyna macno shardi baa meeshii jira waana waxaa jasminaya ficilkan dambe ee dee la yidhaha jawaabu dalab buu ku jasminsan yahayoo macnaa in tashfacuu tu'jaru weeye haddii aad shafaaco qaadaan oo idinkoo dee idinku ajri baa ka helaysaan ama xaajadii ha dhammaato ama yaanay dhammaaninbe ama fal tu'jaruudan bal fa'dan un baan ziyaado kaba dhigaynaa dee laamtana laamul amar baan ka dhigaynaa oo faltu'jaruuna ha laydinka ajri siiyey macnaha fatatacaraduu liljri markaa dee ajri iyo markaa u banbaxo dee way jirtaa in laamta haddaan laamlamar kaba dhigno oo dee tu'jaruuna macnaa ficilkuna ficlamr uu yahay laakiin macnuuna dee kaa hore unbuu la macno noqonaya waa laydinka ajri siine laakiin waxaa kaloo ishaaraan barhkood in laamtu asalkeedu ay tahayba laamtii laamu tacliil ama laamu kay ee jirnayd lafdigan dee ama fa'dan ziyaadada ana sanuun dee looguba reebaye macnuu uu noqonaya ishfacuu shafaaco qaada litu'jaruu likay tu'jaruu waa macno cad iyaduna si dee laydinka ajri siiyo ajri a u heshaan oo sawaab a uga heshaan ciddii bal maalan dee taas xaaja lahayd idinkiina u shafaaco qaado ciddii aan gaadhiba karahayn dadkii madaxda ahaa dadkii mas-uuliyiinta ahaa ruux kastaba ma gaadhi karo kii gaadhay xataa xaajadiisii uma wada sheegan karo ee bal maalan dee ciddii xaajo lahayd ciddaa bal ay xaajada u leeyihiin gaadhsiiya u ergeeya taas oo kale ajrigan ba idinkaba helaysaan litu'jaru likay tu'jaru ama litu'jaru manaa fal tu'jaru ha laydinka ajrisiiya waa laydinka ajrisiin macnuun walyaqdi llahu halka bukhaari oo kale riwaaye ahaan walow ruwaadiisu ay ku yar kala tagsanaayeen wayaqdi llahu ala lisaanihi calaa lisaani nabiyihi ma axaba oo waxa weeye in markaa khabar aan kaba dhigno idinku shafaaco qaada waa laydinka ajri siin wayaqdi llahu ilaahayna wuu xukminayaayo qadaraya calaa lisaani nabiyi nebigiisa carabkiisa ma axaba wixii uu doono oo dee ilaahay baa subxaanaه watacaala shaygaas haddii xaajadii ay dhammaanayso ruuxan u dhammaanayso loo gudayo iyo haddaanu xaajadiisii helahayn oon loo gudahaynba mid kastana waa taqdiirka ilaahay e ilaahay wuxuu qadari oo carirkii rasuulkii ilaahay wixi uu isagu jeclaado doono oo ah min qadaa'i alxaajati aw cadami qadaa'iha taasba weeye bal waa macno waadixa laakiin halkana kolley dee macnahaas baan ku xambaaraynaa waayo amar dee ilaahay la amraya maba jirte laakiin walyaqdi llahu ilaahay ha xukmiyo macnaa ilaahay waa xukminayaa weeye calaa lisaani nebiyi nebigiisa carabkiisa ma axaba wuxuu doono oo macnuhu waxa weeyaanun dee idinku haddii ruux xaajiyi marka uu doonayaa yimaaduu rasuulka ilaahay walow xaajadiisii dee isagu aanu u baahnayn cid soo gaadhsiisa cid kedinkiisa taagan oo dadka ka celisaana aanay jirin ruuxuna xaajadiisii uu u bandhiganayay ee haddana dee dadkii kale ee ka dambeeyeyna isagii la mid maahee waa tan buu odhanayay markaa uu ruuxu daalib xaaji yimaado bal idinkuna shafaaco qaada saxaabadii buu ku leeyahy ajri baa ka helaysaan welibana ajriga a helaysaan wayaqdi lahu calى lisaani ma axaba haddii xaajadii ay dhammaato iyo haddaanay dhammaanba kolley ajrigii waa leedin eeg xaajadii hadday dhammaato oo ruuxu xaajadiisii helo iyo haddaanu helinba ajrigii waa leedina idinku shafaaco qaadan marka xadiidka waxaa inooguba suganun dadka xaajooyin dee aan sayaasa ilaahayba dee matala kaba cabiray suuratu niso oo kale waa wixii xumaa iyada dembi baa kaba imanayo xaajadoodii iyo danta ay lahayn mid mubaaxa ay tahay shafaacadan cidda loogu ergeynayaa ama madaxdii ha noqoto suldaankii madaxweynihii wasiirkii ama ciddii dee maamuluun haysay kaba hooseysay ama shaksi kaleoo caadiya oo dadkii kaba midaba eh inay dee sunno tahay mustaxab tahay shafaacadan iyo ergadani taas oo kale waxaan laga ergada laga gelayaa ha noqoto dulmi ruuxan saaran oo uu doonayo dee bal dulmigaa wixii ka mancin lahaa ama kaba ridila hadday tahay xaajo kaleo uu leeyahay oo kale bal ergadii ama shafaacadii shay fiican weeye oo bal matalan taas eeajri iyo hawaab baa lagaba helayaa gees kalena culimadu tay kuba tiriyaan bibaab sanaa'ic almacruuf weeye waa shay macruuf oo laba samaynayo waa dhib iyo shidaba jirtay oo dhici karta ruuxan lagaba faydayo kii daciifka ee isagu gaadhi karayn meel oo loo kaalmaynayo oo la gacan qabanayo waayo shaksi kastaaba ciddii madaxdayd ama dee mas-uuliyiintayd ma gaadhi karo weliba waktiyadeennana ay dee kaba sii daran tahay waktiyadaa hore bal haddaba markaa shafaacadii ajri iyo thawaab bay leedahay shardina uma aha markanuu ajriga helayo in xaajadii ruuxan loo dhameeyey ee kol hadduu isagu xaggiisa kalaba yimaado ama xaajadii ha gudanto ama yaanay gudminbe ajrigii uu leeyahay xadiidka hota inooguba sugan kolley culimaduna dee waxay leeyihiin ba halkan haddii xataa ay tahay eeg ruux zelle iyo qalad kaba dhacay oo waaba suldadii waaba xaakimkii waxaana waa wax tacziir iyo ta'diib keenayay kol haddaanay xad xuduudda ilaahay ka mida ahayn oo dee la hor joogsanayo shafaacadeedu way furan tahay laakiin xad markay noqoto dee waqtigii xuduudda la oogayo weeye ama haddii xuduuddii la oogayo inta aanay madaxdii ama ciddii fulinaysay gaadhin shafaacadu iyadna way furnaanee kor hadday gaadho isagiina uma banaano inuu kaba tago cid kalena inay ergega ka gashaa ma banaano horeynu usoo aragnay tashfacu fii xaddin min xuduud illaahi waa taa uu usaamo rasuulka ilaahay kuba yidhi haddii waxaani shay baadila ruuxani doonayo oo kale ama xaq isaga saarnaayo buu doonayaa in meeshii uu lagaba saaro oo la duudsiyo oo kale taasna dee xaaraan bay noqonaysaa waa shaygii banaanaan baabu istixbaabi mujaalasati الصaalixiina wa mujaanabati quranaa'i suu-i wuxuu u baabaysanya dadkii fiicfiicnaa la fadhiisiga lala fadhiisto suno nibadkeeda iyo dee fadliga uu leeyahay iyo mujaanabati quranaa'i suu waa dadka xunxun ee asxaabta ah dheeraanta lagaba dheeraanayo dee ama dadkii xunxumaa la saaxiibitaankoodii fogaanta lagaba fogaanayo taas buu baabkeedii yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna sufyaan bnu cuyaynata can burayd bni cabdillaahi can jadihi can abi muusa dee jadihiina waaba kan xadiidkii ka horreeyeyba ka inoogu sugan waa abu burda can abi muusa can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam xa وxadaثna mحamed بn اcalاء الhmdaniy wlfd lahu qaala xadaثna abu usamata can buraydi can abi burdata can abi muusa can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala inamaa mahalu ljaliisi الصaalixi wey inamaa mahalu macnaa ruuxa ama dee jaliiska asaalixi fiican mahalkiisu wuxuun baabu yahay iyo waljaliisi jaliiska kale la fadhiistay asaw-i xun oo waa ruuxa lala fadhiisanayee fiican ee ehlu khayrka ah iyo kale la fadhiisanayee dadka ehlu sharka iyoba ah taas mahalkooda iyo sifadoodu waxa ay tahayba oy kaba dhigan yihiin kaxaamil miski miski ruux sida oo xambaarsan oo sida iyo wanaafiq ilkiiri kiirku waa bahalkan dadka biraha tuma ee bahalkan haraga ka samaysanaya dabka ku shidaan ay buufiyaan kaas baa kiir laba yidhaahaa haddaba kiirka kii afuufayey oo waxbuu shidayaayo dee waxaa had iyo goor xadiid iyo waxyaalo kan oo ba adugu waa kaa dabka afuufaya dabka shidaya labadaasoo kale kala dhig kaka dhigan yihiin wejkii shabahu waa kan faxaamilu miski ka miskiga isagu sidee xambaarsan ima an yuxdiyaka waa saddex xaalun buu mid yahay haddii ninka la fadhiyo weeye ima an yuxdiyaka inuu wax kaa siiyo oo miskigiiba uu wax kaa siiyo waa mid wa ima an tabtaaca minhu inaad wax ka iibsatid oo isagii miskigaa dee adyabu diiba saynu soo maray kitaabka kuma soo maray aad wa kagaba aad wax kamida ka iibsatid wa ima an tajida inaad heshid minhu isaga riixan ur dayibatan fiican ur udgoon aad kaba urisid marka kollayba waa faa'iido iyo nafci iyo waxtar un wanafku lkiri kaa isagu kiirka afuufaya waa kaas kii isagu bal maalan ama kiirka afuufayay ruuxii la fadhiisanayay ima an yuxriqa inuu gubo siyaabaka dee kol hadduu dab iyo waxyaalo shidayo inuu gubo dharkaaga wa ima an tajida iyo inaad heshid riixan ur khabiisatan oo dee xadiidkan iyo waxyaalahan kale la shidayo sini waxan oo kale ur xun aad kaba heshid labadaa mid way xagga adama kutukoorda bal maala aada markaas ur adigoo khabiisaa oo xun aada kaba urisid labadaa mid wey bal markaa horta xadiidka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh tamhiilkan aad iyo aada u heerka sareeya waa dee kolley axaadiis kala duwan oo rasuulka ilaahay waxyaalay nooguba masalay baa jirtay bacd alculamaana waabay ururiyeenoo axaadiista maselku kuma sugan yahe rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh xaggiisa inoogaba soo aroortay baa dee iyagoo intay soo ururiyeen bal sharxay oo kale waan filaya bacd almucaasiriin waan arkay taas way jireenba dee raggii horena barhkood way lahaayeen amhaalu xadiid nabawiy bal ayaa xadiidka kuwaas inoogaba mid yahay ta iyada inoogaba sugan waxa weeye dadka fiic fiican ee saalixiinta iyo ahl alkhayr ahl almuru'a iyo ahl alcilmi la fadhiisigooda lala fadhiisto iyo la saaxiibitaankooda lala saaxiibo boorintii layskuba boorinayey fadliga ay leedahay oo kolley waa khayr iyo wanaag un oo dee kollayna suu qurdubiidhaa kaa isagu waa ruuxaa dee hadalkiisuna uu cilmiga ku beerinayo bal araggiisuna kolley dee waa dadkii taqwada iyo ikhlaaskiyaba lahaye araggoodu khashyo iyo bal taasba uu keenayo kuwaasba weeyaane ee ama in la fadhiisigoodu waayo rasuulka ilaahay wuxuu ku masalayba ruuxa miskiga si kastaba waa faa'iida unoo dee haddii wax kaa siiya iyo haddaad kaba iibsatay iyo haddii kale ood ur udgoonba kaba hesho kolley ruux faa'iiday baa tahay ruuxii dadka caynkaasa la fadhiisanayayna nafci iyo wax bal alaqal cilmi uu ka faa'iidaysto dayasho uu ay ugu noqdaan bal ilaahay dee taqwadii iyo wax fiican iyo akhlaaq fiican iyo dhaqan fiican uu kagaba daydo in waxa intaa uu laba joogo dee xumaan iyo macsiyadii iyo waxyaalo kale dee uu iskaba dhowro oo uu kaba badbaado waktigiisi oo uba ilaashama la fadhiisigooda oo dee sumco fiican iyo waba urtan udgoon sumco fiican iyo magac fiican dee dad fiican buu laba joogaayo kolley waa faa'iidadaa weeye ama dadka aan fiicnayn ee ahla shar ahla albidac dadkaa fujuurkoodu badan yahay dadka ahlalbadaala ah kolleyna waa dadka dee suxbadu ay kuba badan tahay waa dadka dee calaqal ruuxu haddaanu waxyaalahan majliskiiba uu xan laga badbaado oo xumaan kale iyo dacni kaleo dad oo dembiya lagaba badbaado waa ta aynu soo marno dee kolley baa waciidkood iyo waxyaalihii kuba soo arooray waktigiisa lumaya waxyaalaha dee laqwiga ah ee waqtigiisi kuba lumaya kuba dayacmaya ayaa ugu yar khasaaraha ugu yaree ruuxa kaba soo gaadhaya waa waqtigiisan dayacmaya munkar uu maqlayo oo dhici dee isagiiba uu shariigeed noqonayo bal waa umuuraha uguba yar qudwadan xun iyo dadkan magaca xun uu kaba helayo dadkaa xunxun dee ruuxaa la joogaa isaguna iyagiunbuu laba mid yahay isagi iyagun baa laguma tirinayaa bal taasba weeyaan oo waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh tamhiilkiisa oo ah boorin inaguma boorinaya dadkaa fiicfiican ee wan wanaagsan ee cilmiga iyo markaa akhlaaqda fiican iyo taqwada iyo ikhlaaska iyo dee salaaxa le in lala fadhiisto lala mujaalasado lala saaxiibo wixii didkooda ahaydna lagaba fogaado lagaba tago baabu fadli ixsaan ila lbanaati hablihii ixsaankii iyo samafalkii loo samafalayay fadligiisii ayuu baabkiisii yahay kale bal xadiidkan waxaa gaar ahaan loo xusay iyaga gaar ahaan taas marka dambe aan arki doona in shaء الlahu taعaalى xadaثna mحamed بn cabdالlahi بn غhzاd qala xadaثna سlmة بn سlayman qala aخbarana cabdالlahi qala aخbarana macmar عan بn شhihاab qala xadaثnii cabdالlahi بn abi bakr بn xزm عan curwata عan caaشhaةa وxdثnي cبدالله بن cبدالرحمن بن بهrاmة وأبوبكر بن إسحاq وlفd لهma qال أخبرnا أبواليماني qال أخبرnا شعيب عن الزهري qال xdثnي cبدالله بن أبي بكر أن cروة بن الزبير أخبره أن cائشhaة زوج النبي صلى الله عليه وسلم qالت bal kollay raggu cid aan ku joogsado ma iima muuqato waa dee dadkeennii hore inagu soo horhoreeye laakiin bal ninkan maanta uu ka warinayo zuhri cabdullahi bnu abi bakrin oo ninkaas dee curwat bnu zubayr kaba sii warinayaba wey mar dhoweydna waxaan soo haynay oo intanan casharkan caawa kuba soo jirnay waaba xadiidkii aan kuba soo bilownay yaxya bnu saciid alansaari oo abubakrin kaba warinayey abubakrkiina wuxuu ina soo yidhi abubakr ibn moxamed ibn camr ibn xasmin ninkana waa cabdullahi bnu abi bakrn abibakrigaas baynu soo marnay baa dhalay ninkaasaa dhalay waa nin labadoodaba waa laba nooc culimo ahaa oo md reer madiine o ansaar oo labaduba madiine qaadi ka noqdo waa isla dabaqo waa taabiciinta raggii ugu dambeeyeen labadooduba waa laba nooc isdhalay horena kitaabka marar kala duwan baan usoo aragnay bal cabdullahi ibn abi bakrigani waa cabdullahi ibn bakr ibn moxamed ibn camr ibn xasmin weeye ninkaa hore aynu inoogu jiray ayaa dhalay waxay caaisha tihi qaalat jaa-atnii waxa ii timi imra'atun haweeney baa ii timi wamacahaa walxaal macahaa maceeda ibnataani lahaa laba habloodoo iyadu ay dhashay ay la socdaan waa haweeney faqiiraa miskiinad ah fasaalatnii waxbay i weydiisatay falam tajid may helin cindii agtayda shay-an shay gayra tamratin waaxidatin xaba timira un mooye bal waa gurigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh xaba timir ah ayaa gurigii ay kaba heshay wax alla wax kaloo yaallaa ma jirto faacdaytuhaa xabadii timirta ayd baan siiyey iyahaa iyadii faakhadata way qaaday xabadii timirta ahayd oo faqasamataa way qaybisay u kala dilaacisay bayna bnatayhaa labadeedii hablood ayay u kala dilaacisay walam taakul minhaa shay-an iyadu waxba kamay cunin uma qaamat dee wax kale gurigii ma jiraan marka waxay heleenaba waa intaas cayshana dee kalamay waxishoon intii oo waa taas dee intani laakiin dee wax la-aanta way dhaantaa waana ajri uma qaamat fakharajat wabnataha iyadii baa baxday iyadii iyo labadeedii hablood fadakala calaya الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa iisoo galay oo faxadathtuhu faxada faxadathtuhu xadiiثa waxaan ugu waramay xadiidkeedii haweeneydii baan arrinteedii qisadeedii cayshana aad bay ulaba yaabadayd tii baan u sheegay faqaala nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi man ibtuliya ruuxa laguma imtixaano min albanaati bishayin shay min albanaati kollay bukhaari iyo muslimba way dhacday tan laakiin bukhaari ruwaadiisa intooda badan manwariya ayaa halkan dhacday laakiin kushmihani baa ibtuliya ayay dhacday walow dee duruqda qaarkoodna bukhaari iyo muslim baa islaam oga dhacdayo macnaa ruuxa dee imika alibtilaa ayaa rasuulka ilaahay kuba magacaabay laguma imtixaano waxaaba dee sharaxana iguba sugan waxa uu rasuulka ilaahay ibtila ugaba cabiray dee fi lcaada hablaha way dadku may jeclayn bal waxaa kuba dhowaa waqti iyagoo noolnool laba aasi jiray waidaa bushira axaduhum biاlunhaa dalla wajhu muswadan wahuwa kadiib inan baa ku dhalatay haddii la yidhaaho yaa wejigiisii baa madoobaanaya isagoo murugaysan baa ilahay o bal yatawaara min alqowmi min suui ma bushira bih dadkii baabu iska qarinayaa eeg waa khajinaya dadkiibu iskaba qarinaya waxaan loogu bishaareeyey xumidiisa markaasuu leeyahy ma dee dulinimu baad ku haysataa mise ciid baad kuma qarisaa waa tii dee qalbigiisa wixii kuma wareegaya ilah baa subxaana watacaala taa inoogaba warramay bal marka waa arrimaha taas oo kale ayay tahay dee iyo bal matalan ayaa cibaaradan loogaba cabiray dee waa nicmo ilaahay subxaana watacaala iyo cadiyo weeye man ibtuliya min albanaati fa axsana ilayhina u samafala oo iyagii u ixsaan fala ixsaankii halkan waa korintoodii infaaqoodii wixii dee magacaasi inoo keenayo o dhan tarbiyadoodii iyo taas oo kale bal taa uguma samafala kolley xadiidkan iyo dee axaadiida kale soo aroortay axsana ilayhina iyo kale iyo dee anfaqa marka adcamahuna wasaqahuna bal lafdi waa kuba yimi anfaqa waa kuba yimi waxaa kaloo kuba yimi bal axsana soxbatuna wataqa allaha fiihina alfaado kala duduwan ba axaadiisa baabkan uga jeedaa kuba soo aroortay bal imaam bukhaari kolley majmuucaba adabkiisa kuba sugan fa axsana ilayhina kuna lahu waxay u noqonayaan sitran astur iyo xijaab bay min annaari naar baaba ilaahay kaga badbaadinayaa waa awlaadiisii ixsaankaa uu samafaliyo wanaagga ilaahay kaga cabsado sha'nigooda uu si fiican ubahayo ilaa ay dee kaba maarmayaan sida dee lafti bay nooguma dambaysa waxa weeyaan wuxuu helayaa dee xijaab naareed bay ugaba noqonayaan bal xadiidku xadiid kalea inoo dambeeya waaba kan marka muslim laba raqam bay kala leeyihin taas waxay ka dhigantahay laba xadiid bay kala yihiin laba xadiid bay kala yihiin waanun isla eegi doonaaye horta bal xadiid kalena aan gaadhno xadaثna qتaybة بن سعيid qال xadaثna abubكر yعni بن mdر عan iبن الhاdي هو يزيد أن زياد بن أbي زiياad mولى بن عyاaش xadaثه عan عراk بن مالك samعtu يحadiث cمر بن عaبدالعaزيز عan cائشhaةa أنha qالت wa xadيiث kalo cائشha xadiidkii hore un baaban odhan karnaayo dariiq labaad uu leeyahayba oo dariiqii hore dee curwat ibnu zubayr baa caaisho ka warinaya kan maanta ciraaq ibnu malik baa kaba warinaya waa ixtimaal in dee in khaasatan xagga wixii ay agteeda kaba heshay oo kala badnaa laba xadiid hasan ay leey ay tahayna waaba ixtimaal kale oo waana san dee laba raqam ay muslim ciddii tarqiimisa ay uba yeeshay bal markaa haddii xadiid keliya ay noqdaan kolley marka dambaan jamcintooda eegaynaaba e bal ziyaad ibn abi ziyaad kolley kitaabka muqadimadiisiina waan kusoo maray waa dadkii uu mutaabacaadka muslim ama jaanibka kaba warinayay oo muqadimada uu kuba soo sheegay markuu dadka itqaanka iyo dabdiga sare leh axaadiistooda uu dhameeyo inuu uba dhaadhacayo ee ziyaad ibn abi ziyaad iyo dadkii amtaashooda ahaa ee cada ibnu saa'ib iyo marka la eego dadkaa horena cadaalo la wadaagsaday laakiin xifdigoodii oon kalaba aan lahayne bal waa duruqda ama raggii dee jaanibkaa lagaba warinayay adna xifdigiisu aanu sidaa ahayn laakiin dee jaanibka kale cadaaladnimadii ay shamlinayso ama ciraaq ibnu malik hore inuu usoo maray bal marar kala duwan baynu soo marray waa culimadii waqtigiisii laakiin ziyaad baa wuxuu leeyahay ciraaq ibnu maliki w markan uu xadiidka kaba maqlayay ciraaq wuxuu xadiidka u sheegayay cumar ibnu cabdilcaziiz kale cumar ibnu cabdilcaziizna waqtigiisii iyadoo raggii ka horeeyey aanay taa ahaynoo dadka markay yimaadaan ba albaabada laga furo ragga madaxda ah ee lasoo dhoweeyo xoolaha badan oo be aan la tirin karahaynna la siiya shucarada iyo dadkaa gabyeye ayay ahaayeen oo iyagaa markaas aan dee cidi hor joogsanaysaa jirin dee waxaan la tirin karahayna oo dee jawaa-isana waa la siinaya laakiin markii cumar qabtay dee waxay noqotay dadka uu soo dhoweeye marka ugu horeysaba albaabada laga fure loo idmaa inay culimadii ay noqdeen taas oo kale hata jariir oo kale o nin markaa dee isagoo xaaladaa horeyo raggaa ka horeeyey xolo badanna kama helo malaa markii dambena albaabadii baa lagu celinayay ragga ayulaha ya ayuha lqaari lmurki cimaamataku abad walbayn etulaha kani wa hada awaanuka inii qad walla zamani ablq khaliifatana ani warasaaso bal khaliifada iyadayna halkaa jooga gaadhsii adaga waktigaagi ta qaarigan cimaamadiisa laalaadiyayo bal nin buu ku lahaa reer coob kolley qoyskaa ibna mascuud kaba mida oo kale iyo ciraaq ibnu maalikina dadkii ahay bal waana nin aad amaar bilmacruuf iyo ahaayo aad ugu dhiirinayay waxyaalihii madaalimta iyo dee khaasatan qoyska oo kale iyo bal waxaa in wax laga qabto dee cumarna waa waday waday wadaye laakiin dee wax hore loo dhamayn karayaan ahayn oo tii waxay ku keentay isaga markii cumar dhintay in dee dadkii ka dambeeyey waa yaziidba ninkii ay qadiinaan oo waa arrintii waxyaalihii uu ku amri jiray cumar ee uu kula tarin jiray madaalimtii ay hayeen iyo waxaa in laga qaado oo kaleo dee waxaa loo soo masaafuriyey jaziirada aan nagaba dheerayn oo dahlak la yidhaaho oo dee markaa aadna u kululba la yidhaah aadna u celiiliya iminka waa eritrea weeye eritrea taasaa loo soo masaafuriyey oo reer bani umaya ay ninkay dee masaafuriya ama la xidhay halkaa ay kuba soo xidhi jireen ay fogeynayaan halkaasu kuba dhintay dahlak oo dee ay odhan jireen in tegey ma soo noqon jirinba meesha kuleelkeeda iyo dhibteeda haddaba ciraaq ibnu maligan baa tan arrin kalena way jirtaayo ciraaqka waxay yidhaahaan bo dee culimada abu hurayre iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo zaynab bintu abi salama iyo waxbuu ka wariya caaishana waxbuu ka wariyaa culimada qaar baa yidhaaha caaisho wax kamuu maqlin xadiidkanna waa xadiid caaisho uu kaba warinayo caaisho waxba kamuu maqlin waa nin hiqaan leenahay xadiidkiisuna kutubta lixdaaba waa ku sugan yahay waana ninka caalimkee taa aan sheegayno xadiidkan marka dahabi oo kale tarjamadiisa siyar aclaami nubala arrinkan ama xadiidkeennana waa soo qaadaay oo kale oo dee bal maala tan sababtu xadiidkii waxay leeyihin caaisha wax kamuu maqlin waana tan caaisho ka warinaya alaa ina kitaabkiisa jaamicu taxsiil oo kale naftiisa waa soo qaadaay oo kaleo kolley uu kaba dhigo isagu calaay qaacidadii dee muslime ahayd aliktifaa bilmucaasara waayo u soo gaadho taasi abu hurayreba hadduu ka warinayo dee iyadna hagaag buu usoo gaadhay waxa weeyaan kaaftoonkii ku kaaftoomayey ee mucaasaradii marka aanu ruuxuna mudallis ahayn ba adigu mucaasaro uu kuba kaa kaaftoomayay oo kale suurtagalna dee inay samaaciina maaha lama anfiyayo samca waa suurtagale malaa dee waa iyagoo dee aan jasmin ahaynun bal waa haddii dee bacdiga saa yidhi walba baabka kaaftoonkii uu kuba kaaftoomay mucaasaradii iyo taanibkaas ayaabay dee ay kuba xambaarnaanaysaa markaa xadiidkeeda haddii aan idhaahno kii hore inbuu kaba mid yahayna de xadiidkii hore waa xadiidka inoo sugan waa duruqdii mutaabacadahayd oo ziyaadba oo taan leyna waa rijaashii mutaabacadee de muxuu yihi caaisha anaha qaalat jaaatnii waxaa ii timi miskiinatun tu baahan miskiinad baa ii timi taxmilu sida ibnatayni laha eeg waa isla mid laba hablood oo ay lahayd bay waday faadcamtuhaa markii gurigii timi wax kale gurigii may ool eh faadcamtuhaa waxaan siiyey halaaثata maraatin saddex xabadoodoo timir ah faacdad way siisay kula waaxidatin mid kastoo minhumaa labadii hablood kaba mid ahayd tamratan midba xabad bay siisay warafacat way kor yeeshay waa la wada gaajaysan yahay ilaa fiiha afkeedii bay tamratan xabad timira waa xabadii saddexaad litaakulaha si ay u cunto wax kalena gurigii ma yaalaan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh fastadcamata dee intay labadii xabadoodii liqeen ayay haddana idhahnooye waxna siiye waa labadii hablood fastadcamata waxaa cunto iyo dacaam weydiisatay ibnataha labadeedii hablood ee yaryarayd maxay samaysay waa xabadii israaid cun ayay fashaqad tilaacisay atamrata xabadii timirta ahayd alatii taasoo kaanad ay turiidu mid doonaysa an taakulaha baynahumaa labadoodii bay u kala jeexday faacjabanii waxay cajabgeliyey shanuha waa kaa nafteedii way ilowdowde caruurteedu shanigeediiba ay cajabgeliyeyo markii rasuulka ilaah yimi iyadu iska tagtay ayaan fadakartu ladii kii u sheegay sanacata ay samaysay lirasuulillaahi sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu uhi in allaha ilaahay qad awjaba laha waa u waajibiyey lahaa haweeneydan bihaa ay bihadihi اlficla ama saniican aljannata jannadu u waajibiyey aw amase actaqahaa waa xoreeyo bihaa waa facladan ay samaysay iyo dee saniican ay samaysay min annaari naar buu kagaba xoreeyey taas buu yihi bal xadiidka haddaan laba xadiid ka dhigno dee laba waaqacay kala yihin markaa uma baahnin intaa wax ka badan in walow xadiid caaisho labada waaqacaba ay yihiin oo kale haddaan xadiid keliya ka wada dhignana dee arrinka iska yar maanta u yar baahnaanayaa jamcin xadiidkii hore xabad timira inay gurigii ka heshay baa kuba sugnayd tanna saddex bal haddii markaa mid keliya aan kaba dhigno daytay ta ku tawjiihiyeen waxa weeyaanuun tan marta keliya waa ti iyada kusoo hagaagtay markaa noqonaysa oo xabadan timirtay haddaan xadiid keliya kaba dhigno waa wixii iyada dee ay ahayd nasiib u noqday kuba soo hagaagay inay labada xabadood ee kale habli bay kala siisay dee xabadii timirta ahayd ee keli ahayd ee iyada kuba soo hagaagtay waa waxay agteeda u helaysayna caaisha taas bay ahayde ayaa intay san xadiidka inooguma sugan labadii hablood markay labadoodii xabadood dee cuneen ayay iyadii wax weydiisteen oo tiina iyagiibay siisay oo bal haddaan xadiidka mid keliya kaba dhigno dee waxay noqonaysaa waa xadiid caaisha uune jamcintuna taas bay noqon e kolley waxa inooguma sugan un dee arrintaas in marka la eego hablaha ixsaanka loo samafalayo iyo nafaqada la nafaqaynayo iyo bal waa tan ibtila rasuulka ilahi ka cabiree sabirka khaasatan waa janibkaas dee ruuxa ama habli kuba bata ama taas oo kale iyo inaanay dee kolkol ama naftii dee aada moodo in dee la yar awlaadii kale iyo inamadii lagaba jecel yahay sabirkii looba sabriyo umuurtoodii way nooguba sugan tahay bal fadliga dee lagu helayo xadiid kalaaba inoo jiro waaba kan xdثnي cمر بن ناqd qال xdثna أbو أحمد الزbayriي qال xdثna محamed بن cabdالعaزيز عan cubaydاللahi بن أbي bكر بن أنس عan أنس بن maliki markaa awowgii أنس بن malik buu xadiidka kaba warinaya qاal qاala rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم man caala ruuxa koriyo weeye nafaqeeyo jaariyatayni laba hablood xatىa tabluغa ilaa ay ka qaangaadhayaan ja waa yimaadaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ana aniga iyo wahuwa macnaa kahatayni sadee axaadiid kaleba kuba sugan anagoo labadaa kole iskuba ah ooba kan oo dama asaabica aniya isagoo anagoo sidaas ah oo ayaanu yimaadaa maalinta qiyaama oo jannadii ayuu imanayaa bal xadiidkuna kolley caala calayhimaadu waa mu'nadoodii iyo dee hawshoodii iyo nafaqadoodii kii uba qumayay iyo tarbiyadoodii weeye waana lafdi baana taan leenahay faaxsana ilayhina maya faaxsana soxbatahuna wataqa allaha fiihina oo macnaa ilaahay uu kagaba cabsaduu soxbadoodii fiicnayo hadday tahay nafaqa iyo hadday tarbiyaba tahay dee adigu waa bishaaradan weyn waati aan xadiidkii horeba kuba soo maray cibaaradan xataa tabluqa marka la eego ayaa waxay culimadu kuba fasireen inaan qaradku iyo muraadku ma aha buluuqi ahayd dee in ama shan iyo toban sanadood u buuxsanta ama xaydo ama inta ka horeyso kol haddii heerkaa gaadhaan inaan wax saaran oo ruuxii kaba saarani jirinba taasba weeye ee waxa weeyaan muraadku inay gaadhaan xaalo ay dee kaga markaa isagii ka dee iyagu naftoodii ay la gooni noqon karayaan oo dee baahidii isaga ay u baahnaayeen ee ku-tiirsiga ay kuba tiirsanaayeen maalan xaala ay kagaba baxayaan ay gaadhaan oo taasna waxay leeyihin markay dumar noqoto dee waa inay ka guursadaan wey taas oo dee rag ay laba wareegaan bal taasba weeye wala waqtiyadeedna malaa dee kolkol markaa la shaqo taga iyo waxyaala ay imanayso ee macnuhu adigu maaha uun inay xaydo inay mukalafo noqoto waayo waktigaas baabay ugu sii baahi badan yihiin waktigaasay ugu ilaalin badan yihiin oo siyaano iyo waxyaalahaasiyo in la dhowro la xafido waktigay uguba sii baahan badan yihiin ee macnuhu waxa weeye si ay kolley aimadu yidhaahaan iyo xadiidka inooguba sharxaan macnuhu waxa weeyaanuun waa ilaa an tasila ilaa xaalin tastaqilaani bianfusihima wey inay xaalo gaadhaan ay kaba maarmaan say ka gooni noqdaan iyagu bal matalan dee taas ay isba maamuli karayaan ay dee nafaqo iyo waxyaalihi waxay ugaba baahan yihiin baanay jirin waaba zawj bay noqonaysaa iyo iyagoo ka guri galee maaha qaangaadhkii uun oo marka la qaangaadho dee in fariid lagaba qaadayo maaha bal waa waqtigay uguba baahi badnaayeen waa waqtigay xifdi iyo siyaanaba uba baahnaayeenba wey xagga marka la eego fadligan dee duma hablihii oo kalena inay kolley awlaadiiba iyaduba nafaqadoodii inta ay yaryaryihin waalidkii way saaran tahay waajibna way kuba tahay dee kol haddii taas ajrigii iyo sawaabkii ixtisaabka ugaba imanayeyna taasna waa jiraayo ajrigiina way leedahaye laakiin dumarkii ama hablihii way ka daciifsan yihiin inamadii oo dee aad way ka tamar darayihin ka daciifsan yihiin ilaalin iyo go-aan ku-hayn badan bay uba baahan yihiin oo waa jaanibkaas iyo arrintaa marka horeba jirtee dee dadku kolkol nicmadaa weyne ilaahay siiyey ay dhibsanayeen oo ay karhayeen umuurahaasba iyo iyagoo dee aan xaggii raggii marka la eego quwada iyo kolkol inuu ilmihii isagu ka dee markaa uu mukalafba noqday kolkol waaba isbixi karaayo waa ka maarmi karaa waalidkii markuu rag yahay laakiin iyagu dee taa lamid maaho bal waa jawaanibtaas ba ay teen ayaa keenaysa gaarkan in dee fadligan gaarka ay yeesheenba tarbiyadoodii iyo korintoodii iyo jaanibkaas baabu fadli man yamuutu lahu waladu fayaxtasibh wuxuu u baabaysan yahay waa baab iska dheer lakiin de waa axaadiid isla wada macnaahe bal fadliga uu leeyahay ruuxa ilma uu kaba dhinto markaa isagu ku sabro weeye ajrigiisiibuu ilaahay agtiisuu tirsanaya waa ku sabraya ixtisaabkii haddii kale dee ajriga ma yeelanaye fadliga uu leeyahy waladkuna dee kii laba iyo tii dhadigeed labadaba ku dhacaa inankii iyo inantii ama ilmihiiba weeyaan dakarkii iyo unsiiba haddaba ciddii bal caruur ama ilmo uu dhalay intuu dhintay sabray ixtisaab laba yimi fadliga uu leeyahay waxa uu helayo taas buu baabkeedi yahay xdثna يحyى بن يحyى qال قرأت على مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المصيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لاa يمuت ma dhimanayo لأحad أحد من المسلميiن مسلimiinta kaba mida ثaلاثة صدح من الولد oo caruur ah أwلاad ah فتمسه ay markaa taabataa الناaر ناar مaعنaa hadday dhacdo in أحad مسلimiintii kamida rag iyo dumarba ambiye hooyadiiba weeye fadliga waa la wada leeyahay saddex awlaadoodii kamidii ay dhintaan naar way ka badbaadayaan naari ma taabanayso ilaa taxilata alqasami dhaartu intay ku furfurmayso uun mooye inta dhaarta ay ku furfurmayso mooyaane naar wax kale iskamaba arkayaan waa qadarkaa kooban ee dhaartii ilaahay dhaarta ay ku furfurmayso intaasunbaabu naar ay markaa uu kaba arkaya ama naari ay ka taabanaysa de intaasna waxalaagaysa isaga ama dhib ule maaha xadiidka marka dambean dib u yar sharxi doonaa hortaba labadiisa dariiqa hore ayaan israacinaynaa waayo xadiid kalena way noo dambaysaa waa dhowr xadiide xadaثna abubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid وزuhayr بn xrbi qaluu xadaثna sufyaan بn cuyaynata xa وxadaثna cabd بn xumayd وbn raafici عan cabdiلraزaaqi qaal aخbarana macmar kilaahuma can الزuhriyi biisnaadi maliki oo cabdmacmar iyo sufyaan ibnu cuyeyne labaduba xadiidka zuhri bay ka wariyeen dariiqii horena imaam malik baa zuhri kaba wariyey haddaba waxay ku wariyeenna waa sanadkii imaam malik ba zuhri kaga warinayo de waa can saciid ibn اmusayib can abi hurayrata wa bimacnaa xadiidii xadiidkii zuhriyaynu mee maalikaynu kaba soo baxnay macnihii baana iyagana riwaayadoodu leedahay lakin ilا lakin ana في xadيiثi سfyاn lado halkan waa اsdrاag manaa lakin waay xadiidka سfyاan waa سfyاan iبn cuyeyne عan الzuri waxaa kuba sugnaa fayarij الناara ilaa taxilaة الqasm oo halkii lafdiga hore imaam malik waana lafdiga uu yeelanayo isaguna marka leega macmare ay ahayd fatamasahu الnaaru halkaa bedelkeeda ayaa waxaa ku sugnaa fayarij النaara ilaa taxilaة الqasmna waa iskagaba mid xdثna qتyبة بن سعيد qال xdثna عبدالعزيز عyاn بن محمد عن سhayل عن أbيه عن أbي هريرة أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu hi لنسوة dmر min الأنصاaر أنصاar kamida ayaa wuxuu ku yihi isagoo la hadlaya laa yamuutu ma dhimanayo لixdaakuna mida idinka idinkaba mid ah ama mid idinka idinkaba mida ثaلaثaة saddex min الwaladi oo fataxtasibow markaa ay ku sabirto oy dee ajrigiisa tirsato ilaah agtiisa ay dhigato adigu ay sabirto ilaa oo mid idinka idinka mida saddex caruur intay kaba dhintaan ay markaa ku sabirto dakhalat اljanata jannada way gelaysaa faqaalat imra'atun haweeney baa tidhi minhuna iyagii kaba mid ahaa wathnatayni ya rasuula اllahi may wathnayni ya rasuula اllahi qaala wathnayni ay walatii ama dee dafanat ama qadamat ba wuxun baan qadaranaynaa bal ka waran rasuulka ilaahay ti dee horeysiisatay hormarsatay ama dee aastay ee ay kaba dhinteen ithnayni laba ya rasuula اllahi qaala wathnayni aw ithnayni labana oo hadday dee laba caruuri ay ruuxii kaba dhintaan oo uu kuba sabro isaguna fadligan iyo thawaabkan buu leeyahy bal axaadiisa way noo socon doontaa horta iyada axaadiisata inooguma sugan waa caruurtan dee koleyna in halkan laftigan walad kii yaraa iyo kii weynaaba u ku dhacayaa markaa kuma cadda ilmo yar kuma cadda ee laakiin lafdi baa inoo dambeeya xadiid abu hurayre oo inoo dambeeya ayaa halaaثata lam yablugu lxinsa lafdigaasaa inoo iman doona saddex aan gaadhin waqtigii dembigooda la qorayey oo bal markaa inagoo qeydka axaadiistan ku qeydayna walow dee ilmihii weynaaye weyni ruuxa kagaba dhintuu kuba sabraaba fadli badan iyo ajri badan uu leeyahay laakiin fadligan khaaska ah bal qeydkaasaan eegeynaayo waa caruurtii yaryari kuba dhimatay ee ruuxii uu kuba sabray ayaa fadligan yeelanaya taasi iyadu waa mid bal wixii intaa ka siyaadsanna markaan laftigaa gaadhno ayaan yar eegi doonaa insha allahu tacaala oo lafdigu mafhuuma leeyahay mise ma laha bal markaas waan eegeynaa arrintan kale xadiidka inooguma sugana ilaa taxilat alqasamna horta taxilat alqasam si aan sheegay waa dhaartu wixii ay kuba furfuranto oo bal maalan hadduu imika yidhaaho shaksi ee waxbuu ku dhaartay wallaahi inaan waxaa sameeya buu ihi ka soo qaad shay cunto aba oo wuxuu yihi wallaahi waan cunayaa oo waxaanaan cunayaa oo kale dhaartii waa dhaartay dee dhaartiina ama waa wixii in la oofiyo ama dee kafaaradeedii baa imanaysaa dhaarta qadarkay kaga furmaysaa wixii uu lahaa waan cunaya hadduu luqmad keliya qaato mar keliya uu qaato uu intaa cuno waa waxaa la odhanayaa dhaartii way furfurantay oo hadduu iska daaya markaa dambe un wax dambe kaba cunin dee dhaartiisii waa kan oofiyey dhaartiina way furfurantay qadarkaa taxilatulqasam marka macnaa waa waxaan yaree kooban ee bal shaygii wax ku dhaartay dhaartiisii ay ku furfurmayso ee dhaartiisii uu kaga badbaadayay inay dhaartii la idhaha way jabtayo ama way burtayo kafaara ugaba imanaysa taas baa taxilat alqasam la idhaha qasamkan jiraa muxuu yahay ilaahay baa subxaana watacaala qur'aanka wuxuu ku yihi suuratu maryam wain minkum ilaa waariduha kana calىa rabbika xatma maqdiya fawarabbikada ka horeysa barhkoodna qasamka way sooba geliyeen ilaahay wuxuu yihi halkan marka halkana qasam muqadari jiraa bay leeyihin oo waxaa macnuuba yahay wallaahi ma minkum wey dee ilaahay saya iskuba dhaaranayo ruux idinka idinka midii ma jiro lama kala qaadin dadkii lama kala sari ilaa waarido mid kastoo idinka idinka midii naar uu ku aroorayaa ilaahayna muxuu yihi ama qasam kuma haddaynan halka hore qadarin tan baaba kana calىa rabbika xatman maqdiyan waa qasam waajiba oo dee rabbi dhaartay oo ah ruux kasta inuu naar ku arooro bal haddaba markaa taas oo kale dee waxaa ka dambaysa uma naji ladiina taqow wanadaru الظaalimiina fiiha jasiya taas baa ka dambaysa oo wixii ilaahay ka cabsanayay marka la wada geeyo dadka lagu arooriyo wixii mutaqiinta way ka badbaadayaan kuwii daalimintana meesha lagaba tegaya taas baa macnuya haddaba markaa macnuu muxuu yahay bal haddaba wuruudkaa horta dee culimada intooda badani waxay raajax yeelaanaa inuu yahay jidkan siraad ama asiraad oo dee naarta korkeeda oo cid kasta ay maraysa ninba si uu ku maraba nin dee laxadaad ku mara iyo mid dee muddo dheer kuba jira nin aan dhibaata gaadhin iyo mid waxyaalo biro iyo waxyaalaha meelahan sulsulanay ay haylhaylaan haddana badbaada iyo mid meesha kaga daataba siraadka kolley la wada marayo ayaa waxa weeye barhkoodka barqil khaadif ay kuba marayaan ayaa uu yahay wuruudkan oo naartan lagu arooraya dee waa kol hadduu mad korkeedii kuba sugan yahay dadkuna ay halkaa kagaba daadanayaan wixii dee ilaahay uba qadaray waxa weeyaan iyadiiba aroorku kaasba weye waa lagu fasiray in aimada qaarkoodna saxaabada qaarkood iyo baabah nin ka dambaysayba wuruudka waxay ka dhigana dukuul waa gelid la gelaya naartii ee hala galee ruuxii muminka ayan ehelkeeda ahayn dabkeedu ma gubayo oo markaa haddaba bal markaa maxay tahay dee ruuxii ina ilaahay waa kaa dhaartay cid kastana way ku arooreysaa kii saddex caruura ama laba caruuri ay u sakiireen ee ay kaba dhinteen ee iyaga sababtoodba jannada lagu geynayey qadarkaa naarta wuruudkeedii ihi iyada waa qadarkii dhaartani kuwa furfurmayso qadarkaas naar waa kaba arkaya walow dee aanay halaag iyo gubasho aanay ahayn wixii intaa dhaafsan naar waa kaba badbaadaya markaa baltaxilat alqasab taas bay tahay waa wuruudkaa dee ruux kasta sugaya iyada taa waan wada haynaa laakiin yaa ka fulaya oo yaa ka baxaya iyada taas dee nina wacdi ma haysto nina ballanqaad ma haysto inaynu iyada tan aan ku wada arooreyno iyada waan taasi waa wax dee go-an weeye laakiin ah yaa sifadan yeelan uma nunaji ladiina taqow sifada ayaa yeelan waa taas bacd salaf de markaa laga yaabo de walaalkii ama ha noqdo diineed ama taase ayuu muxuu ku yihi maku soo gaadho ma maqashay inaad naar ku arooreyso ha bu ihi waan hayaa taas ma haysaa oo dee ballanqaad miyaad uhaysataa inaad ka fuleyso dee ku aroortay inaad ka fuleyso may bu ihi deetu yihi haddaba dee daxik iyo qosol halkuu ku joogaa weye ujeedadu taas baa jirta oo dee fafima daxik maxaa qosol yahay iyo farxad iyo taas oo kale naar waa laguu sheegay inaad ku arooreyso laakiin inaad ka fuleyso ballanqaad ruux haystaa ma jirto waa dee sifada ciddii taas ahaydba oo dee ruux kasta inuu taa kaba fikiro oo uu ku dadaalo u bal inuu sifadaa kuba sifoobo oo ka dhig ilaah inahay naga badbaadiye bal taasba wey haddaba taxilat alqasam macnaheedu kaa weeye ama iyada umuurahan kale iyo fadliga waa wax inoo socdee lafdigumaa sharxayn xadaثna abu kamirin الjaxdariyu fudayl bn xuseyni qaala xadaثna abu cawaanata can cabdالرaحman ibn اlأصbihaniyi can abi صaalixi dakwana can abi saciidi اkhudriyi kole casharkuna waa igu dheeriyay dadkana kuma joog joogsanayo wixii aan dee aada usii muhim ahayn dadkuna in dad cusub dee maba arko cabdالرaحman kana ibn اasbihani kole cabdالرaحman ibn cabdالlahi baa la yidhah waa nin iqa oo raabica ah oo dee iqa weeye abihi cabdالlahi baa la yidhah waxaan filaya an hore kitaabkana waa ugu horeeye asbahaniyna waxaabay yidhaahaan dee isaga malaa abihiisan cabdillaahi baaba alasbahani loo nisbeeye ama waaba beled ahaan way yidhaaheen oo de markii hore degaankiisu halkaa ah walow marka dambe meel kale degaanku ah ama waxaabay yidhaheen tijaaru meesha u tegtegi jiray magaaladan dee ilaa imakaba jirtay eraab ku taala dee magaalooyinkooda ugu waaweyn kaba mida kolley culimo aad iyo aad u badanna iyagu waxa weeyaan dee dhulka ay kaba yimaadeen kolkol bacda fa loo bedelo oo asfahaanna waa isla midune taasba weeyaan oo dee kana yatajiru ilayha ama may ah markii hore kaba mid ahaa haddii ladoo labada waa lasu geyn karaa soo xaafidashaare balkaaba wey qaala wuxu uhi abu saciid jaءat imra'at haweeney baa timi ilaa rasuuli الlahi salى الlahu عalayه wasalam faqaalat waxay tidhi yaa rasuul الlahi magaceeda laynooma soo naqlin waa suurtagal asma bintu yaziid ibnu sakan haweeneydii la odhanayay khadiibat الnisa aada hadalkeeda iyo khadaadigu bal taa la odhan jiray inay taa tahayna waaba suurtagal ixtimaal bay idhaaheen haweeney baa tim waxay tihi dahaba arijaalu bixadiisika raggii way la tegeen xadiidkaagii iyagaa nooga kaa qaalib noqday efajcal yeel lana anaga min nafsika naftaada xaggeeda yowman maalin oo de adiga naftaada noo goyso wey yowman maalin naatiika fiiha aan ku nimaadno wa tucallimuna adna bartid mima callamaka lah maxay ujeedaa rasuulka ilaahi masjidkii baa fadhiya iyo meelihii kale loo kulmayay rag baa ku hareereysan dumarkii raggiiba soo dhex gelayaan ooma fadhiisanayaan xadiidkiisa uu markastaba sheegayana raggii baa uga qaalib noqday sida lafdi bukhaari kuma sugan halabanaa calayka rijaal ay tidhi waxa noo kaa qaalib noqday raggii dee dumarkii markaa inay bal markaa ma soo gelayaan oo ma soo fadhiisanayaan oo markaa furasta ay u haystaan ama ay u helayaan rasuulka ilaahay la kulankiisu xadiidkaa dee khudbadee caamkaa iyo kolkol waxa ay maqlaan mooyaane dee may jirin markaasay leedahay oo haweenayna tidhi maalin noo khaas yeel maalin annaga nagu khaas yeel aanu ku nimaadno oo adeedna bartid wixii ilaahay ku baray rasuulka ilaahay waa tan waayay bu ihi oo qaala markaa wuxu uhi ijtamicna yowma kada wa kada meelna uu magacaabay si adabka mufradka kuma sugan maalinta caynkaasa ee caynkaa iyo caynkaasa kulma isu yimaada faijtamacna way kulmeen way isu yimaadeen dumarkii baaba isu yimi faataahuna rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa u yimi haddii dee aanay dee majliskii xaadiri karahayn oo dee imaka kolley waxyaalahabaa la haystaa mukabiraadkan sawdkee aanay taasi jirin in dee looba khaas yeelo ama imaamkii haba noqoto ama dee dadkii culimada ahaa iyo waktiyo qaarkood iyo taas waxyaalahaan bal maalan taa dee xadiidka way nooguba sugnaanaysaa facallamahuna markaa uu yimi faataahuna rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam facallamahuna mima calamahu llah macnaa cilmi badan buu u sheegay maxaa ka mida uma qaala wuxuu yihi intan un may ahayn e wixii ilaahay baray buu baray rasuulki ilaahay wuxuu yihi inamaa minkuna waa bishaaradan idinka idinka mid maaha min imra'atin haweeney tuqadimu hormarsanaysa oo iska sii horeysiinaysa beyna yadayha waslam min waladiha waa xaal awlaadeeda uu kaba midiyey alaaثatan saddex oo saddex caruurteeda kamida ay kasii horeynayaan oo dee ku sabraysa ixtisaabku waa shardi si fadligan iyo ajrigan loo helo ilaa oo la helo haweeney saddex caruur oo de caruurteedii ay dhinteen oo ay kaba hor dhinteen kaanuu lahaa xijaaban waxay u noqonayaan iyada xijaaban xijaab ayay mina naari naar ugaba noqonayaan naar way kaba badbaadaysaa haweenedaas faqaalat imra'atu haweeney ba waxay tidhi wasnayni wasnayni wasnayni way ku celcelisay waa adkayn oo kale way dhici karta inay dee iyada laba ay ahayd wixii iyada balmasalan u horeeye kaba saqiray waa taase markaasay tidhi wasnayni ay waman qadamat isnayni marka ka waran rasuulka ilaah tii laba ayay kaba sii horeeyeen ee hormarsatay laba waanay ku celceliso wasnayni wasnayni wasnayni bay tihi faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam waxaa la arkaa markaaba in loo soo waxyooday fadligan ziyaadada ah wasnayni wasnayni wasnayni macnaha labadiina wakadalika man qadamat isnayni weeye tii laba iyada horeysiisatay ee laba ay ka horeeyeenna xijaab bay ugaba noqonayaan bal xadaثna mحamed بن المsنى وبن بشhاaر qال xadaثna mحamed بن jaعفr xa وxadaثna عubayd الlahi بن mعاad qال xadaثna abi qال xadaثna شhuعbaة عan cabdالرحمن بن الأصبهاniي في hada الاسناadi وبhada الاسناadi بmثل macnahu xadiidkii hore mid laba mid ah وزاada جamيعا labadoodani waxay ziyaadiyeen zaadada wuxuu wadaa shucbo labada ka warinaya waa mعاad بن mعاad iyo mحamed بن jaعفr جamيعا xalayin iyagoo dee dhan waxay wada ziyaadiyeen can شhuعbata عan cabdالرحمن بن الأصبهاniي qاaل سمعت أbا xاaزم يحadiث عن أbي هريرaةa qاaل ثaلاثة لم يبلغ الحنص مaعنuhu waa maxay intan xadيiثka waxaynu soo aragnay أbو سaعيد الkخdري baa أbو صاaلح ka warinayey أbو صاaلحna cبدالرحمن بن الأسبهاني baa kaba warinaya markaa أbو cawaanana oo cبدالرحمaن kasii wariyey xadiidkii ayaa ah waa kii uun oo shucba ka warinayo halkii abucawaane bedelkeeda abucawaan uu markaa isaga mutaabic uba yahay marka laba xadiid bay noqotay ama laba صaxaabi midi shucba waa wariyey xadiidkii hore abu cawaanaba ibn اasbihani kaba wariyo maxay ahaa can abi صaalixin can abi saciidin اlkhudriyi waa mid siyaadaduna kuma sugnaa waxaa kaloo labadooduba ay shucbe kaba wariyeen inuu cabdالرaحmaan ibn اasbihani uu ka maqlay shucba inuu yidhina sna uu abu صaalixba xadiidka hore ugaba maqlay can abi saciid samictu aba xaazim waa ninkii salmaan la odhanaya mowla caza alashtaciya yuxadiثu can abi hurayrata oo abuxaazim baa isaguna ka warinaya abu hurayra xadiidkii buu la mid yahay waa macnihii hore soo qaado ah haweeneyda saddex ay kaba horeeyaan ama caruurteedii ama laba markaasaa maxaa laakiin muxuu ku qayday waa imaka ma minkuna min imra'ati tuqadimu beyna yadayha halaaثata lam yabluqu alxinsa intaas eeg waa qeydka soo kordhay waa intaa lam yabluquu aan gaadhin alxinsa waa riwaayada abu hurayre markaa eeg saxiixayn kolley riwaayada abu hurayre may soo wada dhammayn ti abu saciid bay laba mid tahay ee laakiin ziyaadadan bay leedahay qeydka ah qeydkana kii kalean kuma qaydaynaa oo ah waa saddex caruur oon weli gaadhin waktigii mukalafka ay noqonayeen ee dembigooda la qorayay marka tan iyada horta maha macnuu haddii saddex waaweyn oo qaan gaadhay ay kaba dhintaan ama laba ay kaba dhintaan inaanu ruuxu fadli iyo ajri lahayn fadli badan waa leeyahay hadduu ku sabre eh laakiin waktigan marka la eego jacaylka loo hayo caruurtii iyo qalbigu siduu ugu tacalluqsan yahay iyo rajaynta la rajaynayo inay weynaadaan oy koraan iyo waxyaalahaas baa badan oo tan baa fadligan ziyaadadaa keentay oo dee bal markaa fadligan gaarkaa tan baa leh laakiin kaa kalena kolley sabirkii laguma sabray musiibo oo kolkol dhici karta musiibada carruurta ugaba imanaysa taa ruux weyn oo nafcigiisii uu dareemay oo bal isaga dee hawshii kaba furtay oo kaloo dhintay dee meesha uu kuba banaynayo iyo naxdinta ugaba imanaysa iyo ama taas oo kale ay kaba weyn tahay de fadligii waa jiraa iyo ajrigii laakiin waa kan khaaska ah culimada qaarkoodna waxaabay kaba dhigeen dee inaanay tanin qeydba ahaynoo dee kol haddii saddex caruur oo yaryar oo weliba isaga kalli iyo culaysun kuwa nafaqaynayo taas ay ajrigan yeesheen kuwii waaweynaa ee dhici karta isaga hawshii kababa furtayna min baabi awle inuu noqonayo fadliga eeg min baabi awle noqonayo waa say dee bacd alculamaa ay halkan kaba dhigaan oo arrinta uu yahay uun imika taasna uu kaba sii xag jirayo kasii fadli badnaanayo ebal xadiidka tay nooguma timintan way lam yabluq اlxinsaab xadaثna سweyd بن سacيidi ومحamed بn cabdالأعlى وتqاarba في lفظ qاala xadaثna المctamiru عan أbihi عan abi الsariiri عan abi xasana qaala qultu لأbi hurayrata bal xagga sanadka abusaliil horeynu usoo maray oo kunyadiisa laakiin magaciisana kolley waa magacisba aan cidila wadaagsanee durayb ibnu nufayr baa la odranayey durayb ibnu nufayr labaduba waa taskhiir alqaysiy ljurayriyo waa nin bal matalan kolley dadkii saxaabada wax ka soo gaadhay laakiin aan laba kulmin oo kuwa xaafida saadisada ka dhiga waa atbaacu taabiciinta waa nin siqa aan leenahay oo xadiidkanu malaya wax kalena kitaabka waa ku leeyo magaciisu waa durayb ibnu nufayr ama ninkan ka dambeeya abaa xasaan kolley khaalid baa magaciisa la yidhahaa ibnu khilaaq oo qeynta intan waaqayna aan kasrino laamta aanla fad aan aynaan shadin waxaa kaloo dee barhkood ay khaalid ibnu khallaaq oo qeyntii intan la fadxiyo laamtana laba shadee bal horta waa nintaasoo imika xadiidkan oo kale bukhaari kitaabkiisana aladab اlmufrad waa ku wariyey isagoo laakiin abaa xasan halkan muslim kaba yidhi khaalid isaga ka cabiray waxaana dhacday khaalid alcabsiyi kolley nusqooyinka aan haynay ayaa dhacday waxaa laga yaabaa subaxdii inaan sheegaybe laakiin alcabsiyi taas ninkan dee kutubu taraajim say nooguba sugan ama waa alqaysiyu ama waa alcayshiyu ee laakiin cabsi soomay naqlin inuu ninkan yidhi ama waa alcayshiyu dee waase ama waa alqaysiyu labada mid buu noqdaaye bal waxaan leenahay ninkan abaa xasaan muslim iyo waxa weeyaan xadiidkan buu ku leeyahay wax kale kuma lahaa kunyadiisun baanu kuba sheegay waana ta aan leenahay bukhaari oo kale adabkiisa weye waa aladab اlmufrad waayo xadiidka naftiisu wariye alfaadayar ha ku kala dunaadeen waana nin taabiciya xaafid ibnu xajar isagu maqbulu kaba dhiga kuwa dhexa ah ama haalitثa ibnu sacad oo kale wuu tawsiiqiyey waa soo xataa xaafid naftiisa uu sooba naqliye muqladaay ibnu xibbaanna hiqaadkiisa kuba sheegay bal waxaan leenahay waa nin kunyadiisunbuu inoo sheegay magaciisa khaalid ibnu khilaaq la yidhaha ama khallaaq alcayshiyo ama alqaysiyo taabiciya oo bal matalan kitaabkeenana xadiidkan un kule wax kale kulahayn wuxuu yidhi haddaba ninkaasi qaala qultu liabi hurayrata abi hurayran ku yihi markaa adabka dee kolleyna iyada waataynu dee maalidhaweynu baaban soo haynay qolooyinkiina subaxdii baan ujeeda aan khaalid magaciisa aynu soo marnay aba xasaan maynaan soo aragin wuxuu yihi inahu abu hurayran ku yihi inahu qad maata libnani laba inan baa igaba dhintay oo qad maata waxa dhintay ibnani li waye laba inan oo dhalay baa dhintay ee fama anta adigu maxaa tahay dee waana yaryari bay kagaba dhinteen muxadithii mid ii sheegayo can rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam ama bal maa anta istifhaam bimacnaa hal baan kaba dhigno famaa anta ay fahal anta adigu matay abaa hurayrow muxadithii mid ii warramaya can rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay xaggii bixadiiثin xadiiث tudayibu aada ku fiicnaynayso bihi anfusana aada nagu sabirsiinayso ujeeddadu dee murugada iyo xusnigaasa naguba yimi labadaa inan baa igaba dhintee wax dee bal masalan markaan eegno fadli iyo sawaab intan maqallo naftii ay raalli kuba noqoto oo hagaag aan uguma sabirno taasoo dee waa fadliga iyo ajriga aan rajaynayno nafta yadii ay ku sabirto ay ku fiicnaato mid noo sheegaya ma tahay tudayib bihi anfusana can mutaana dadkaa naga dhimanaya ama nagaba dhintay nafta iyadii dee ay waxa weeyaan kaba sabrayso oo sabir siinayo bal dee ay marka la eego markay hesho ogaato waxa ay helayso ee ay markaa ajri iyo sawaab ama ay helayso ay raalliba kuba noqonayso wixii bal matalan taas ma ma noo sheegaysaa qaala wuxuu uhi qaala nacam qaala wuxuu ihi waxaa odhanaya aba xasaan qaala wuxuu yihi marka abu hurayra nacam ha waa ballanqaad oo abakan inoomuu kor yeelin lakin de waa xadiidkii marfuucaaye rasuulka ilaahi wuxuu ihi sigaarum waa kuwooda yaryari waa dadkan muslimiinta waa caruurtoodan yaryare yaryari kuba dhimanaysa dacaamiisu اjanati jannaduna kuwooda yaryar weeye oo dacaamiis waa jamcu ducmuusin bal ducmuuskana waxay leeyihin asalkiisa hore waxay leeyihiinun mala waa daa'ir ama duwey bay kaba cabireen biyaha inta badan dhex gasho oo biyaha kuba sugan oo aan kaba tegin macnuhuna waxa weeyaan ilmahan yari jannaduu ku sugayo kama tegaya marna waa ahlu janno taasna dee hadal kama taagna waxaa yaryari kuba dhimanaya caruurtii muslimiinta ahayd ahlu janno weeye oo jannadiina ma tegayaan bal arrintan kalena way leeyihinoo yatalaqaa waa la kulmaya axaduhum midkood abaahu aabihii baabu ka hor imanaya u laba kulmaya aw qaala wuxuu ihi abaweyhi waa aabihii hooyadii labadooda labadiisa aabo fayaakudu bihawbihi waa dee labadoodiiba musiibada way wadaagsantahay ajrigan way wada leeyihin fadliga way wada mudanayaan maradiisuu qabanaya aw qaala biyadi ama gacantiisuu qabanaya waa shakun kamaa akudu san anigu imakaba uhayeen u qabanayo ana anigu bisanifati thawbikaada waa maradaadan darafteeda sanifatu thawbna waa darafteeda nun ama goodigeed oo kale taas saa aan uba hayo falaa yatanaha macnaa laa yatanaha ama yantahi waa isla macnaa laa yatruku wey ma joogsanayo weeye kama tegayo aw qaala falaa yantahi xataa yudkilahu llahu ilaa ilaahay geliyo isaga iyo wa abaahu aabihii waa abaweyhiina waabay dhacday waana sida dee maqsuudka waa abihiina imaka dee waa ciddii waalidkiisi ahayd un baa loo jeedaay aljanata isagiyo aabihiiba ama isagiyo aabihii hooyadiiba jannada ilaahay ilaahay geliyo macnaha waa bishaaro oo ilmihii yaraa waalidkiibuu kaba hor iman gacantuu qaban ama maradiisuu qabsan mana sii daynaya ilaa janno ay wada galaanba fi riwaayati swayna lakin waa markay ixtisaab jiro sida dee alfaado kaleba inooguba timi un waayo shardina way u tahayba dee camaladan iyo masaa'ibta oo kale marka ajri lagaba helayo waa in ixtisaab jireen wa fii riwaayati suwaydin qaala xadaثanaa abu sariiri waxadaثanii muslim baa tan dambe leh oo riwaayada suwayd eeg suwayd iyo moxamed ibn cabdilcala labada laftigoodu waa isku dhowaa xadiidkana muctamir bay kaba wariyeen aabihiina waa dee sulaymaan utaymi ah marka maxay ahayd halkan can abi saliil marka waa moxamed ibn cabdilcala isagu xadaثanaa abu saliil buu yihi وxdثnي مسلم baa tn cubaydاللh بن سacيid qال xadثnaa yaحyى عن بن سacيid waa qطاn عن تayمiyina waa marka horeba waa ki inoogu jiro عan abihi waa mctamir abihi سulayman بhada الاسناad وqاala wuxuu ihi فhal samicta ma maqشhay min rasuuل الlahi صلى الlaه عليه وسلم شhayئa تdayiب bهi أنfusana نفha yaga aad kuba fiicnayso can mowtana oo macna aad kama saarsiisid oo bal mثalا kole mowtana malaa تسخم ستسقو بها أنفسنا لفdi saa ku dhow بخaaري أdبkiisa أنفسنا عن موتانا قال نعم ha bu hi markaasu xadيثka sheegay kلey waxa inoo hadhay xadيث iyo labadiisa ama طريقadiisa وktigina waa gaadhay caشhaرka damuba إن شhاء الله raacin doonaa والله سبحانه وتعالى علم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك